maalinta tan midooda shacabka falastiin waa maalin loo qoondeeyey xuquuqda ay leeyihiin falastiin oo ka mid ah shucuubta ku dhibaataysan ama ugu silca badan shucuubta ku nool gudaha caalamka marka maalinta tan waxaa la muujinayaa karaamadaas iyo sharaftaas ay leeyihiin waxaana loo muujinayaa beesha caalamka iyo gobolada iyo magaalooyinka iyo dalalka caalamka hay-adaha caalamka markaa hoostaga maalma midoobe inay siiyaan mudnaan gooni ah oo arkaan in loolankii shacabka falastiin uu weli socdo in shacabkani uusan helin cadaalad inuusan helin dawlad inuusan helin garsoor xalaala marka waa maalin la saqnaanayo ama lala duubnaanayo waa gartay maxaan ku tilmaami karaynaa marka doorka dalalka carabta
carabtu laba system ayay maanta ku mashquulsan yihiin system waxa weeye dagaalo kacdoon carabta ayaa ka socda oo lubnaan iyo ciraaq iyo yeman iyo syria iyo libiya meelo kale kuwaasi waxma qaban karaan qaybta fiyow ee hadda khaliijku kamid yahaana iyagana cudur kansar ah ayaa hadda kusoo socdaa oo halis badan maxaa ula jeedaa cudur kansar doctor xasan waxaa ula jeedaa cudur kansarka in hadda ku socdaan tubtii ay normalization ku samayn lahaayeen xiriirka la dhexeeya ayaga yuhuudda marka waa dalal raba in ay la heshiiyaan cadowgii gobolka falastiin qabsaday oo yuhuudda ahaa oo markaas amni ahaan iyo siyaasad ahaan dhaqaale ahaan ay la sameeyaan furfurnaansho siyaasadee marka barnaamijkaasi wuxuu noqonayaa mid dhabarka ka taabanaya ama dharbaaxa culus ku noqon kara xuquuqdii iyo lowlankii markaa falastiiniyiinta oo markaa laga rabay dalalka carabeed inay markaa calanka u bitiyaan iyagu ay markaa ay aysan iloobin qadiyadda mixwariga bariga dhexe oo ah falastiin xuquuqdooda
gudaha falastiin maalintan sidee looga arkaa xaqiiqatan waa un maalin caalamku ay kula jiraan oo niyadda dadka brotocoolka caalamka siyaasadda iyo diblomaasiyadda in ay caalamku ay la jiraan ay fahmayaan laakiin tacadufkaas iyo lajirkaas wax siyaado ka ah ma jiro oo waxa weeye xuquuqdii degaankii baa la haystaa oo waxaa ka haysay israa'iil maraykankiina waxa weeye wuxuu siiyey yahuudu siiyey qaybo kamid a hadda dhulkana falastiin waxaa ku socda israail iyo gurgeeysa awal ilaa buurta galnahayd iyo qudus meelo badan waxaaba loo bixiyey hadiyahaan loo bixiyey waa hadiyad ruuxii aan lahayn uu siiyo ruuxaan mudnayn maraykankaasi yahuudda marka gudaha falastiin waxay u arkaan maalin uun farxadeed laakiin farxaddu ay naaqis tahay waayo waxqabad muuqda oo gacan taabanaya oo dhulkii loo soo celiyo oo qaxootigii dib loo dejinayo oo waxa weeye barnaamijka dhaqaalaha iyo nidaamkii dowladnimada waxay loo yaqaana two state solution waxbaa lagama taaban waxa weeye fanole fari kama qodno hadda waxaan la soconaa banaanbaxyo inay jiraan oo shacabka falastiin ay wadaan labada dhinac israa'iil iyo mantadiinta falastiin waxay isweydaarsadaan madaafiic iyo duqayno marka ma saasaa lagu jiraa dabcan saas hadda xalku u dhow yahay muqaawamadaas iyo loolanka hubaysan falastiiniyiinta inay wadaan wax ugu dhow ma lahan waayo dalalkii ay ka filayeen inay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan taageeraan military ahaan waa ka jiifteen qolo ka jiifatay iyo qolo waxa weeye ku tawasuleysa dhinaca israa'iil ayaa loo batay iyo qolo ayaguba xaaladooda xaalatu xaal tahay marka muqaawamadaas wax rajo ah oo ka horeysa guul ah ma jirto saan qiyaasay